bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo se kastooo maqalka annagu idiin soo gaarayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasna isa jigan ayaa laga rabaa
mar kale ismaqal wanaagsan waa soddonka juun sannada laba kun labaiyo labaatan qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii rabi raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka soomaaliya maantay waxa ay ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee laba kun labaiyo labaatan wasiirka maaliyadda ayaa maantay mar kale hortegay baarlamaanka soomaaliya barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa wasiirku arrimo dhowra ka hadlaya iyo sidoo kale guddoonka guuda qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona guddiga dabagalka iyo sidoo kale xaqiiqa raadinta xisaab xirkii afartii sano ee lasoo dhaafay ayaa maantay la magacaabay haddaba xildhibaanada isku dhafka ah ee ka kooban labada aqal ayaynu halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale saaxiibayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugga waxa uu dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudugga sidoo kale saaxiib yaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan somalilan waxaa looga dhawaaqay urur siyaasadeedka barwaaqo munaasabad weyn ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa mas-uuliyiinna waa ay ka qayb galeen barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa hadaljeedinta mas-uuliyiintii ka qaybgalaya furitaanka waa munaasabadda furitaanka xisbigaasi sidoo kale howlgal lagu waa howlgal lagu qaadayay isbaarooyinka lagu dhibaateyn jiray gaadiidleyda iyo sidoo kale dadka shacabka ah ayaa waxaa laga sameeyey gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta gobolkaasi oo ka hadlaya ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii rabi raalli ka noqdo gabagabada barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan waa habeenkii hoodadeennu waa habeenkii ay hilaacdeen awaa habeenkii hoodadeennu awaa habeenkii ay hilaacdeen kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hella qaadnoon hirwad kumane
magaalooyin kale oo ka tirsan dalka waxaa looga dabaaldegi doonaa kowda luuliyo oo munaasabad weyn ayaa lagu qaban doonaa qeyr waa qaar ka mid ah magaalooyinka iyo sidoo kale magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaalintaasi suuganeed waxaad ku maqli doontaan gebagabada barnaamijka waxaana ay ka hadlaysaa qiimaha ay leedahay caawa oo kale oo ku beegan kowda luuliyo barnaamijka intuu hawada ka baxaya waxaa halkan si toos ah idinkaga tabinaya anigoo ah cabdinaasir cadaala dhanka farsamadana barnaamijka waxaa ka qaabeynaya cabdiwahaab cabdulqaadir xasan waa mar kale iyo barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan fiican doc kastaba khasaaraynu nahay labada daarooda innagaa issuullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal markaana aynu toos u gudagelinaya barnaamijka baarlamaanka soomaaliya ayaa maantai waxa ay ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee sanada waa laba kun labayo labaatan iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna wasiirka maaliyadda ee xukuumadda haatan xilkeedu dhammaaday oo uu baarlamaanka hortegayay iyadoo warbixinno ku aadan marxaladda guud ee maaliyadda dalka iyo su-aalo kale ay weydiinayeen xildhibaanada golaha waa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaali soomaaliya haddaba maanta ayaa lasoo gabagabeeyey oo miisaaniyaddan la ansixiyey iyada oo martay saddex aqrina kulanka maanta ayaa waxa uu ku saabsanaay aqrinta koowaad waa aqrinta saddexaad ee miisaaniyadda waxaana sidoo kale su-aal lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda intaa wasiirka aan su-aalaha la weydiin iyo sidoo kale intaa aan la ansixinba waxaa warbixin ku saabsan miisaaniyadda iyo sidoo kale een arrimaha kale ee ku aadan baarlamaanka ka horjeediyey guddigii horey baarlamaanka labada aqal ay u xil saareen kuwaasi oo guddoomiyihii ku-meel gaarkahay ee guddigaasi oo warbixin ku saabsan miisaaniyadda dowladda laba kun laba iyo labaatan oo xildhibaanada u jeediyey
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدن قدومي قدوميال قدومي كحجينو حلبانا ذا الشرف تلا مدن يال يمروين وإن السلام يا دمانتين يا بعض الصحافة دي أنت محمد حول وضعنا جوكتبه سيدا أو قدومي وشاقي runtii in muddo ah ayaa waxaan ka shaqaynaynay dib u eegista ama moogta inaynu fiirino miisaaniyaddan laba kun iyo laba-iyo labaatan oo dabcan ahayd in lasoo gudbiyo muxuu ahaa bishii december hort muxuu ahaa dhexdeedii uu baarlamaanku ansixiyo ama intii ka horreysay ee laba kun iyo koob iyo labaatankii sidaad la socotaan muxuu ahaayey miisaaniyaddaasi markaa doorashadii daba dheeraatay darteed ayay usoo daahday oo markaa dibidhac fara badani uu ku yimiday maadaama baarlamaan la doortay uusan jirin suuragal ma ahayn in muxuu ahaayey la keeno golayaasha ama meel lagu ansixiyo marka marka muxuu ahaayey la ansixin waayo labada gole ay ansixin waayaan miisaaniyadda sida sharcigu dhigayo sharciga maaraynta maaliyadda saddex bilood ayaa muxuu ahaa la siiyaa xukuumaddu inay muxuu ahaa ku dhaqanto miisaaniyaddii ka horreysay inay ku dhaqanto january february ilaa maarij saddexdaasuu ogol yahay laakiin haddana waxaa dhacday in saddex bilood kadib haddana aanu baarlamaankii weli aanu dhammaystirmin taas baa markaa keentay lagu khasban yahay inay dalku istaagi maaye inuu muxuu ahaayey taayirku rogmado tareenkuna socdo marka taasaa muxuu ahaaye khasbaysay inay muxuu ahaaye ay ku sii dhaqmaan oo muxuu aha howluhu sii socdaan marka maanta ayaa la soo gaadhay in markii baarlamaanku dhammaystirmay inaan muxuu ahaaye guddi loo saaray guddi hadhoga oo muxuu ahaa aan ku jiro marka taasaa muxuu ahaaye runtii keentay saddexdaa bilooda kale in lagu sii dhaqmo markaasi miisaaniyadda ogaadana saddexdaa bilood ee dambe wax sharci oo inooga yaallaa ma jiraan laakiin adaruuratu tubiixu lmaxduuraat baynu aynu muxuu ahaaye kusii kusii soconay saad la socotaan xisaab xidhiyadu waxa weeyaan warbixinta miisaaniyadda laga dheehan karo qaabkii ay u shaqaysay sanadihii ka horreeyey ama ay ku xidhantay haddii baaqi jiro haddii deficit jiro hadiiyo meelaha ay ku baxdayba waa meelaha aad ka dheehan kartaan inaad idinku ogaataan miisaaniyaddii aad ansixiseen ansixi- ansixiseen sida ay u baxday iyo meelaha lagu bixiyey inaad muxuu ahaay ogaataan ay tahay weeye laakiin inooma suuro galin inaan muxuu ahaay la xidho ee markaasi miisaaniyaddaasi ama xisaab xidhadaasi la sameeyo inooma suuro galin marka laga reebo ee toddobiyo tobankii oo uu baarlamaanku ansixiyey ama uu baasiriyey marka guddiga ku-meelgaarka ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyagoo si guud u dhammaystiran u eegaya qoondada miisaaniyadda iyo siyaasadda qorshaha miisaaniyadda ee loo soo gudbiyey eh, taariikhdu marka ee bishii lixaad labiyo tobankeedii labiyo labaatanka maanta waxa weye waa soddon waxaanu haysanay muxuu ahaa sideed iyo toban cisho ayay markaasi muxuu ahaay nala taal waxay falanqeeyeen qoondada miisaaniyadda si waafaqsan shuruucda maaliyadda dalka miisaaniyaddan oo dib u eegis lagu sameeyey waxay isbedelada qorshaysan ee qoondada miisaaniyaddu dhaqan galayaan lixda bilood ee soo socota Eh, dabcan miisaaniyad baa la ansixiyey oo maanta oo inkastoon la ansixin diyaar ahayd oo lagu socday oo diyaar ahayd laga soo bilaabo december hadda isbedelaa lagu sameeyey markaati marka isbedeladan iyo muxuu ahaa miisaaniyaddan hadda adagtaan ee idin hor taalaay waa midda loogu talagalay ee muxuu ahaa inay ku dhammaato sad- eh, lixda bilood ee soo socota saad la socotaan muxuu ahaay qoondada miisaaniyaddu eh, waxay muxuu ahaay runtii eh, ku salaysan tahay eh, kharashyo qorshaysan iyo dakhli eh, ayay ku salaysan tahay guddiguna wuxuu eegayaa dheelitirnaanta dakhliga soo xerooda iyo muxuu ahaay kharashka qorshaysan labadaasuu fiirinaya isagoo loo eegayo habraacyada maaliyadeed ee u- u- u dejisan miisaaniyadda qaranka eh, ee xeerarkaas iyo lifaaqyada la socda marka guddiga kumeelgaarka ah ee muxuu ahaay eh, maaliyaddu waxaa loo soo gudbiyey dokumentiga kale ah oo la socday eh, buug jadwal code la- oo muxuu ahaay tariifooyinka oo code number u samaynaya oo tariifooyinka dalka laakiin ku qoran luuqadda ingiliishka ku qoran oo dinkooda aragteen waxaa kaloo la socday buugga faahfaahinta dakhliga kan idin hor yaalla ee miisaaniyadda waxaa kaloo la socday buugga qorshaha miisaaniyadda oo markaasi muxuu ahaa isaguna eh, muxuu ahaa kun saddexdaa buug ayay markaasi ay guddigu fiirsheen miisaaniyaddu qoondada miisaaniyaddu waxay u kala baxdaa miisaaniyadda joogtada ah iyo miisaaniyadda muxuu ahaayey eh, eh, muxuu ahaayey eh, eh, mashaariicda ama qoondada mashaariicda marka markaan eegno qoondada muxuu ahaayey ama miisaaniyadda joogtada ah ee laba kun iyo labiyo labaatan iyadana markaas waxaan u kala qaybinaynaa dakhli iyo kharash miisaaniyadda joogtadu waxay leedahay dakhli waxay leedahayna kharash marka markaan dakhliga eegno dakhligu wuxuu u qaybsamaa dakhliga gudaha oo muxuu ahaaye ku talagalka labiyo labaatanka muxuu ahaa laba kun iyo labiyo labaatanka wuxuu ka amba qaadayaa dakhliga dhabta ah ee soo xerooday sanadihii ka horreeyey sida ka muuqata jaantuska hadda ee halkan ku lifaaqan waxay markaasi ka kooban tahay cashuuraha eh, muxuu ahaay dakhliga cashuuraha iyo dakhligaan cashuuraha ahayn markaas labadaas u qaybsamaa eh, muxuu ahaayey dakhliga eh, muxuu ahaayey eh, eh, eh, guduhu En, marka kaasina saad ka aragtaan sanadihii lasoo dhaafay ma muxuu ahaayey labadii sane hore tagtay iyo ku talagalkaba kolley isbeddel eh, weyn oo badan ma samayn boqolkiiba lix ayuu markaasi muxuu ahaayey kordhay oo muxuu ahaayey ziyaaday dakhliga waxaa soo raaca markaasi eh, deeqaha ah Eh, sida jaantuska hoose ka muuqata deeqaha labada dhinac iyo kabidda miisaaniyadda ku talagalka ee laba kun iyo labayo labaatanka marka loo eego labadii sano ee ka horreysay waxaa jira koror la filanayo inuu soo xeroodo lixda bilood ee sanadka isdhinka saa'idka ah ee ku jira sanadka laba kun iyo koob iyo labaatankii waxaa lagu micneeyey inay sababtay dib u dhacii doorashooyinka iyo hubaal la'aanta ka jirtay xaaladaha siyaasadeed waxaad arkaysaa sanadkii laba kun iyo labaatankiina deequ waxay ahayn eh, boqol iyo saddex iyo konton milyan dhibic shan sanadkii laba kun iyo laba iyo koob iyo labaatankiina siddeed iyo soddon milyan dhibic saddex marka waxaad arkaysaa sanadkii lasoo dhaafay inay aada hoos ugu dhaceen marka taasi waxay ka dhalatay oo lagu macneeyey ama lagu sababeeyey inay tahay arrimihii siyaasadeed iyo doorashooyinkii daba dheeraaday iyo hubaal la-aantii ka dhalatay ee muxuu ahaayey kala wareega nidaamka dowladnimada deeqahan markaan muxuuaha si dab ugu kuur galnay waxaa weeyaan deeqa intooda badan deeqa la filayo oon weli soo xiroonin Eh, iyadoo sanadka hadda ay lix bilood uuni ka hadhay haddana deeqahani waa kuwa muxuu ahaye iman doona oo la filanayo wey wadartooduna ay ilaa laba boqol ay ku dhowdahay oo milyan kana kala imanaya bengiga adduunka iyuda iyo muxuu ahaye iyo turkiga waxaa intaa soo raaca oo dakhliga ka iman noqon karaa eh, deymaha eh, muxuu ahaye qaamaha sida ka muuqata miisaaniyadda waxaa jira lacag dayn ah oo muddada bixinteedu dheer tahay oo ay wasaaraddu ka heshay sanduuqa lacagta adduunka taasi oo dhan boqol iyo lix iyo konton dhibic lix milyan eh, marka muxuu aha fikirka la eh, roundgareeyana u dhow boqol iyo muxuu ahaye toddobiyo konton milyan una muxuu ahaye eh, kolley sarafkii sanadkaa markii la eegay waxa weeyaan laba boqol iyo labayo labaatan dhibic hal saddex saddex milyan lacagtaas oo soo gashay dalka august laba maxaa laba kun iyo koob iyo labaatankii afar iyo lixdan milyan oo ka mida bangiga dhexe ayaa u qaatay amaah iyo muxuu ahaa eh, reserve eh, muxuu ahaayey eh, loo siiyey inta kalena muxuu ahaayey waxaa la wareegtay waxaa qaatay muxuu ahaayey wasaaradda taasoo muxuu ahaayey ka miisaaneedeed oo bilo ah u isticmaalaysa in miisaanada lagu kabo bishiiba sideed milyan oo markaasi muxuu ahaayey dollar eh, muddadii hadda intaa ka dambeysay Eh, iyadoo sababtuna haddaanay taasi jirinna ay dee muxuu ahaa miisaanadu isdhin weyn deficit badan ay geli lahayd deyntani waxay wasaaraddu nala wadaagtay inay eh, ka hayso ilaa afar iyo toban milyan eh, dhibic saddex saddex hal eh, muxuu ahaayey oo ah s muxuu ahaayey eh, oo s d r Eh, haddii aan markaa usoo laabto taas waxay ahayd miisaaniyadda joogtada ah oo u kala baxaysay kharash dakhli gudaha ah eh, muxuu ahaa deeqo iyo muxuu ahaayey iyo lacag muxuu ahaayey ay ku ay ku kabtay eh, muxuu ahaayey sanduuqa eh, muxuu ahaayey eh, lacagta adduunka haddaynu usoo noqono qoondada muxuu ahaayey miisaaniyadda mashaariicda oo talabaad ah oo weliba muxuu ahaayey ta ugu badan ee runtii muxuu ahaayey buuggan ka muuqata ah ee sida aad muxuu ahaa kan muxuu ahaa afar boqol iyo shan iyo siddeetan eh, milyan eh, lacag ku dhow shan boqol oo milyan ku dhow ah eh, sida jaantuskan ka muuqata eh, hoos ku muxuu ahaayey eh, eh, ku eh, ku qodban miisaaniyadda mashaariicda waxaa la filayaa inay wadar dhan afar boqol iyo shan iyo siddeetan ay noqoto eh, deeq ahaan ku iman doonto taasi oo ku baxaysa mashaariicda iyo howlaha horumarinta ee loo qorsheeyey eh, sida muxuu ahaay jaantuska hoose ka muuqata laakiin markaynu muxuu ahaa eegno eh, shantii bilood ee lasoo dhaafay eh, wixii soo galay eh, waxaanu eegeynay inay lacagtani intaa la eg eh, suuragal ma tahay inay iman doonto lixda bilood ee soo socota ama sanadka ma dhammaystirmi doontaa marka waxaan fiirinay maxaa soo galay shantii bilood ee ina dhaaftay lacagtaasi maxaa ka soo galay Eh, ama muxuu ahaay baxayba Eh, maxaase la filayaa eh, muxuu ahaay toddobada bilood ee soo socota marka waxaad arkaysaa lacagta shantii bilood ee muxuu ahaay dhaaftay soo gashay ee mashaariicdu boqolkiiba shan iyo toban iyo wax ka yar ayay muxuu ahaa ama boqolkiiba shan iyo toban ayay muxuu ahaay dhannayd marka hay-adaha un-ka qaybteeda laga reebo boqolkiiba shan iyo toban dhibic ee muxuu ahaay ee nus oo kale ayay markaasi ay noqonaysaa marka haddaan shan biloodba intaasi soo gashin idhaahno eh, maxaa soo geli karaa to- muxuu ahaay lixda bilood ee soo socotana maxaa iman kara iyada lafteedu waa arrin isweydiinteeda mudan marka halkaa waxaan ka garan karaa inta badan mashaariicdu ma yimaadaan labada bilood ee u dambeysa ee waxay iman karaan inta ka horeysa aan isleenahay november iyo ama december inta ka horeysa marka waxay noqonaysaa un shantaa bilood marka waxaa la filan karaa intaa inu dhow ayaa la filan karaa marka totalka ka soo noqonaya halkaasi wuxuu noqonayaa boqolkiiba soddon in muxuu ahaayey mashaariicda guud ee la filayo inay noqon karto waxaa kasoo eh, xoroon kara inay yihiin haddaynu usoo jeesano dhinaca kharashaadka miisaaniyadda ee waa kharashaadka miisaaniyadda joogtada ah Eh, si eh, barbar socota dakhliga joogtada ah kharashka joogtada ah ee labadii sano ee tagtay waxaa ku yimid hoosu dhac oo la mid ah hoosu dhaca ku yimid ee dakhliga because kharashku wuxuu la socdaa uun muxuu ahaye dakhliga ayuu la socdaa kaasi hoos dhac la fil ama intooda badani baaqatay waxay ahayd deeqa la filayay ama intooda badani oo intooda badani baaqatay eh, xilliyada kala guurka ah darteed ku talagalka kharashka joogtada ah ee sanadka waxaa la filayaa inuu kordho iyadoo la odorosayo in dakhliga ee sanadkan soo hore waxaa la filayaa inuu kordho iyadoo la odorosayo saan hore u sheegnay inuu muxuu ahaye eh, uu dakhli uu markaasi muxuu ahaye eh, deeqihii ay yimaadaan marka kharashkuna saasuu ahaa jaantuskaasaad ka aragtaan ee muxuu ahaa isbedelada ku dhacay iyo inta muxuu ahaa uu kharashku ahaa haddii aan eegno ee muxuu ahaay kharashka iyo dakhliga shantii bilood ee hore ee sanadkan iyadana jaantuskan baa ku tusaya marka waxaad arkaysaa inuu muxuu ahaay intii la filayey in aada uga yar ay markaas ay muxuu noqday kharashka iyo dakhliga guud ahaan markii la eego mar- muxuu ahaay eh, shanta bilood ee iminka lasoo dhaafay oo masalan wadarta dakhliga guud hoosu dhac boqolkiiba lix iyo kontona ku yimiday dhibic lix ee muxuu ahaayey dakhliga cashuuraha saas oo kale boqolkiiba toban ayaa ku yimiday dakhligaan cashuurahayna boqolkiiba sagaal saas oo kale ee muxuu ahaa deeqahana ee muxuu ahaayey intii la filayey micnaha hoos buga dhacday marka wada- wadarta kharashka guud ahaan boqolkiiba toddoba iyo afartan dhibic shan iyo toban baad moodaa inuu hoos uga dhacay taasina waa micnaha markaanu eegnay ee daraasaadkii ay nala wadaagtay wasaaraddu ee muxuu ahaayey kharashka baxay shantii bilood ee lasoo dhaafay iyo muxuu ahaayey ee dakhliga muxuu ahaayey la helay ee muxuu ahaa la helay Ee, halkan waxaan idinkula wadaagaynaa isbedello koo kooban oo ku dhacay muxuu ahaayey eh, miisaaniyadda buugga miisaaniyadda laydin soo gudbiyey taasoonu wasaaraddana isla meel dhignay ee, ayaa muxuu ahaayey shaxdan hoose idinkaga muuqata marka meelaha eh, isbedelada kharashaadka koo koobani uu ku dhacay waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaayey eh, xafiisyada eh, labada aqal ee baarlamaanka eh, muxuu ahaayey xafiiska abaaraha oo muxuu ahaayey wa- wasaaradda diinta iyo awqaafta ee muxuu ahaayey nabad sugidda ciidamada qalabka sida ee waxaa ku jira guddiga iibka iyo qandaraasyada kaasi qalad buu ku yimid waad ka saaraysaan meeshaas ee garsoorka sida maxkamadda sare iyo xeer ilaalinta sidoo kale waxaa jira mashaariic ka baaqatay adeega guud ee dowladda sida kocad jaantuska ku lifaaqan halkan marka taana waxaad ka arkaysaan shaxda iyo tableka dheer aan idinla idinla wadaagnay ayay ayay ka muuqataa ood ka helaysaa Eh, ugu dambeyntii waxaan muxuu ahay runtii eh, sameynay eh, kala soo jeedin aanu muxuu ahaa doonayno inay baarlamaanku la- muxuu ahaa nala qaataan in muxuu ahaay aynu dib ugu habayno eh, muxuu ahaay eh, nidaamkeena ama maaliyadda ama meelaha goldaloolooyinka jiraan in aada loo adkeeyo ah marka kala soo jeedinta guddiga halkan waxaan ku soo koobnay tala soo jeedinta guddiga iyo wax ka beddelka miisaaniyadda talooyinkan oo ka mid noqonaysa xeerka miisaaniyadda marka uu baarlamaanku eh, muxuu ahaayey eh, marka baarlamaanku ansixiyo oo lagu ansixiyo taasaa muxuu ahaayey idiin soo jeedinaynaa number one iswaafajinta ku talagalka iyo xaq- iyo xaqiiqada miisaaniyadda waxaad ogtihiin inuu eh, sida inta badan oo ee goluhu ka dhawaajiyey islamarkaana uga soo baxday guddiga isbarbardhigga dakhliga ku talagalka iyo midka soo xerooday shantii bilood ee lasoo dhaafay ee sanad miisaaniyadeedkan oo daraska miisaaniyaddu waa mid aada uga sarreeya dakhliga dhab ahaan u soo xeroon kara marka taasiaan ku qiyaasnay shantii sano inta noqon sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in miisaaniyaddan mar kale dib u eegis lagu sameeyo si la isu waafajiyo awoodda dakhliga la filan karo iyo kharashaadka qorsay qorshaysan ee joogtada ah Ee, labadaa in la iswaafajiyo oo la isu soo dhoweeyo ayay u baahan tahay Ee, labo ee, koobnaanta dakhliga gudaha iyo ku tiirsanaanta kaalmada dibadda dakhliga gudaha waa muraayadda laga dheehan karo awoodda dhaqaalaha dalka waxaa muuqata gaabis badan eh, dhinaca kobcinta dakhliga gudaha oo aan dabooli karin kala badh kharashka joogtada ah ee dowladdu ku socodsiiso howlaha aasaasiga ah hadda miisaaniyadeena joogta miisaaniyadeena dakhliga guduhu kuma fila nus miisaaniyadeena joogtada ah marka sidaa sidaa darteed waxaa sanadihii dambe kor u kacay ku tiirsanaanta kabka miisaaniyadda ee aan ka sugno deeqbixiyayaasha guddigu wuxuu soo jeedinayaa inay lagama maarmaan tahay in si wada jir ah loogu guntado kobcinta cashuuraha iyo dakhliga kale ee ka soo xerooda ilaha dhaqaalaha dalka saddex ilaalinta shuruucda maaliyadda dhowrista iyo dhaqangelinta shuruucda khuseeya maaliyadda ee uu baarlamaanku jideeyey kuna soo baxay faafinta rasmiga ah waa waajibaadka mas-uuliyiinta wasaaradda inay dhaqan geliyaan gaar ahaan sharciga maaraynta maaliyadda guud ee soo baxay shan iyo labaatankii labi-iyo toban bishii labiyo tobnaad laba kun iyo sagaaliyo toban ee sharci namber ee muxuuha toddobiyo toban afar sharciyadda deymaha iyo damaanaqaadka deynaha iyo damaanaqaadka waxaa nidaamiya sharciga maaraynta maaliyadda guud aan hore usoo sheegnay oo sharci lambar toddobiyo toban qodobkiisa shan iyo soddonaad oo dhigaya ee kow labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku soo saaraya xeerka qoondada jaangoynta xadka lama dhaafaanka ah ee deymaha cusub ee gudaha iyo dibadda damaanadaha dowladda federaalka iyo oggolaanshaha shuruudaha iyo xaaladaha ku xeeran deynta marka laga reebo amaahda laga helo soo saaridda damaanadaha securitiska waraaqaha lacagta ay dowladdu soo saarto labo wasiirku waa in uu labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya hor keenaa shuruudaha iyo xaaladaha deynta ama damaanadaha mana noqon karo karto dhaqangal ka hor inta uusan baarlamaanku qaraar ku ansixin taasi waa laba muxuu ahaye faqro oo ka mid a sharciga muxuu ahaye b f m-ka ka mid ah sharciga maaraynta maaliyadda shan lacagta s d r special drawing rights ee ay m f tu ku u qoondaysay soomaaliya ee la isticmaalay waa lacag gaar ah special muxuu ahaa manaa duruufo gaar ah keena dayn ah oo muddadeedu dheer tahay dulsaarkeeguna yar yahay shuruucda dalku waxay aqoonsan tahay dayn deeq iyo damaanaqaad ma jirto erebixin sharci oo loo yaqaan dayn xigeen ama wax u dhexeeya dayn iyo deeq guddigu wuxuu soo jeedinayaa in baarlamaanka la hor keeno deymaha dalka soo galay ee qadarkooda heshiisyada lagu galay shuruudaha la socda dulsaarka muddada lagu dulsaarka muddada lagu bixinayo iyo in loo isticmaalay ujeedooyinkii lagu bixiyey ama loo qaatay deynta iyo guud ahaanba warbixinta nidaamka deyn cafinta deyn cafinta lix xisaab xiriyadii sanadihii tegey waa in loo gudbiyo guddiyada maaliyadda ee baarlamaanka sida ugu dhaqsiya badan si loo hubiyo hufnaanta isticmaalka hantida dowladda kana soo baaraandegta xisaab xiryadii xaqiiqo ahaan xeer ahaan iyo xisaab ahaan toddoba culays badan iyo cabasho badan ayaa ka taagan mishaharka iyo kharashaadka joogtada ah ee safaaradaha sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa in iyadoo la ilaalinayo haybadda qaranka iyo habsami u socodka howlaha safaaradaha in la sameeyo dib u eegis iyo nidaam joogta ah oo lagu maamulo miisaaniyadda danjirayaasha dibadda iyadoo la hubinayo dakhliga ka soo xerooda adeegyada ay bixiyaan sideed buugga tarifada waa in lagu soo turjumo af soomaali lana hagaajiyo khaladaadka ku jira iyadoo la waafajinayo shareecada iyo shuruucda dalka u yaalla sagaal haddaba guddigu wuxuu soo jeedinayaa in qoondada miisaaniyadda ee laba kun iyo laba-iyo labaatan loo ansixiyo sida guddigu u soo jeediyeen oo ay ka mid yihiin wax ka beddelka ku faahfaahsan warbixinta wabilaahi towfiiq
Thank you.
qeybaha hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnay isla arrimaha baarlamaanka ayaynu weli eh, sidoo kale ku guda jirnay maantay xildhibaanada golaha shacabka waa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee laba kun labi iyo labaatan waxaana eh, xildhibaanada eh, waa miisaaniyadda ayaa waxaa loo qaaday cod gacantaag ah iyadoo xildhibaanada eh, natiijada rasmiga ah ee ka dhalatay amase eh, kasoo baxday xildhibaanada codeyntooda iyo gacantaagoodaba een, ah, warbaahinta u akhriyay oo natiijada shaaciyey gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya
siday arrinta maanta ku habboon tahay arrintan maanta in hadda inta lagu soo celiyey ma ahayn shalay guddigaan u saarnay guddigaas keliya waxay fiirin doonaan arrintan intay ka qaldan tahay waa haw- hawshii aan shalay guddiga u magacawnay waay ma baarlamaankaay ku maqan tahay ma wasaaradday ka maqan tahay shalay aan guddi u saarnay arrintaas hadda uma fadhino maanta waxaan u fadhinaa miisaaniyaddii maaragtay oo bishii maalinta ugu dambeysay aan ku jirno ilaa saacaddan loo fadhiyey oo maaragtay baarlamaankeeni cusubka koob iyo tobanaad kolkii keliya miisaanada soo hordhigay haddaan taas maaragtay aan maanta aan gudin weyno oo dalka maaragtay arrintaas crisis u galo anaga eedeed yeelanayna marka waxaan idinka codsanayaa soo jeedintii guddigii waxaan rabaa inaan u codayno oo warkay maanta iska yarayno arrintaasaan idin soo jeedinaynaa Eh, marka sidaa daraaddeed eh, waxaan rabaa eh, ha diyaar garowto hoghayn horwadin hawadeen Ah, waxaan rabaa eh, miisaaniyaddii kala soo warbixintii guddiga kumeelgaarka ay soo jeediyeen miisaaniyad in sidaas lagu ansaxayo inta ogol gacanta ha taagan dejiya dejiya inta diiday gacanta ha taagen inta ka aamustay dejiya inta ka aamustay gacanta ha taagen waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii codaynta siday u dhacday ee laba xildhibaan waa diideen laba xildhibaanna waa ka aamuseen laba boqol iyo afar xildhibaan waa oggolaadeen sidaa daraaddeed miisaaniyadu waa ansax
qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnay markaan haddii aynu eegno dhanka iyo gobolka shabeellaha dhexe een, howlgallo qorshaysan ayay ciidamada dowladda iyo kuwa hirshabeelle waxa ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe iyadoo howlgalladaasi ahayeen kuwo lagu nadiifinayay isbaarooyin een, daashaday gobolkaasi oo inta badan isku socodka een, ah, hakad geliyey waxaana een, ka qayb galay howlgalkaasi oo warbaahinta la hadlay howlgalkana horkacayay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo iyaguna qayb ka ah howlgalka laga sameeyey gobolkaasi
maanta een, iyo shalay iyo daraad waxaan ku jirnay howlgal lagu nadiifinayo een, saddexda degmo oo gobolka shabeellada dhexe oo xeebta ku taallo Een, sidaad ogtihiinba deegaankan deegaanadan waxaa ku badatay een, wax badan tuugo iyo muxuu ahaay niman jidka ku soo boodo marka ilaahay mahaddiis waaye waxa u ahaay howlgal wada jira oo degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo militariga iyo booliiska hirshabelleba ay muxuu ahaay ka wada qayb galeen marka alxamdulilah si nabad ah u noogu soo dhammaaday maanta waxaan joognaa degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe si nabad ahuu noogu soo gabagaboobay waa mahadsantihiin guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa wafdigan hogaaminayo oo isbaarqaadida iyo saraakiisha militariga iyo booliiska
saddex maalmood ay maanta maaragtay ugu dambayso waxaan ku jirnay waddooyinkan waddadan xeebta degmooyinkan saddexda degmo xeebta ku yaallo Een, annaga iyo saraakiisha militariga iyo booliiskaba taliyaha guutada afaraad iyo taliyaha statetka booliiska soomaaliyeed booliiska hirshabeelle Een, dhammaan waxaan markaa howshaa ku saabsaneed iyo socodkaynu ku saabsanaay iyo guddoomiyaasha degmooyinka saddexda degmo warshiiq iyo raagaceel iyo cadale wuxuu socodkeennu ku saabsanay maalmahan inay waddada ay maaragtay een, isbaarooyin ku soo bateen ama maaragtay niman habeenkii dadka dhibaatayahay safarka sidaa darteed marka waxaan u soo baxnay inayn waxyaabahaas waddada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay Een, xalay waxaan joognay iyo habeen horo een, cadale maantana waxaan marahoynaa maaragtay raagaceelle oo ugu dambaysay aan maaragtay soo gebagabaynay marka alxamdulilah ilaahay mahaddiisu waay waxaan rajeehaynaa in ciidamada militariga dhammaan iyo dhammaan maaragtay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaahayso dadka jidku joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyahaya dadka safarka een, in ay maaragtay si taxadir leh iyo si maaragtay aad iyo aad u feejigan ay dadka maaragtay uga hortagaan Een, waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay ka mid yihiin maaragtay nimankii nabaadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatay hayo dadkii kalenta sida kalena dhibaato ay u hayso abaaro ay jiraan oo saddex fasalba uu roobka uu maaragtay iska yaraaday dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa hayo maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso annaga meelihii dowladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso waxaan rabnaa inay guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maaragtay militariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyey inay sidaas isaga xil saaraan howshaasna ay u adkeeyaan wixii ayaga ka batan hadduu ilaah yidhaahdo een, kaalmo ayay u helayaan oo anaga garbahooda taagan laakiin waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaateeyahaya dadka inay gacan adag ay ku qabtaan dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowt haddii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan howlgalkii ay qof wax ku gaaraan qofaa dhibaato layga gaarsiiye ama qofaa meeshaas laygaga dilay qofkii dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ka cesho waddada cunugeedana uu gacanta ka qabsado hadduu gacanta ka qabsan waayo maamulka degmooyinka iyo ciidamadaba inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shicibka waddada maraayo ayay maaragtay amar u qabaan cid allaale ciddii uga hor timaado oo meeshaas ay maaragtay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan annaga waxaan diyaar unahay inaan gacan adag ku qabanno gacantaas adagna ciddii ay maaragtay dhibaato ku gaarto oo ka tirsan dadkaa meesha galay ama tuugadaa meesha soo galay cidday wax ku gaaraan ha dhowto qofaa meeshaas nolokaga dilay iyo saanay ahayd iyo intay ahayd looma baahan qof waliba qofka ay dhashay ama cunugeeda way taqaanaa gacanta ka qabsata hadduu ka tirsan yahay meel oo qof ciidan ka tirsan yahna ciidanka uu ka tirsan yahay inay tillaab ka qaadaan hadduu maamul hoos galana maamulku inuu tillaab ka qaado hadduu qof iska socdo wixiisa ushiisa garabka u saaranta hadday tahana inuu maamulka uu iyo maaragtay ciidamada ammaankaba ay qayb ay gacan goyn ka geystaanaan rabnaa qof allaale qofkii lagu soo qabtana waxaan rabnaa inay sharciga lala tiigsado si ay dhibaatadaasoo dambe aysan u soo naqan shicibka lagu dhibaateeyahayo safraayo oo habeen iyo maalin waddada loo taagan yahay waxa waaye waa wax dhibaato aad iyo aad u badan qofku waa qof maskiina waa qof musaafira waa safar waa qof u baahan asiga in loo kaalmeeyo in la dhibo uma baahno qof qariibahoo asigaba dhibaataysan in jidka loo sii istaagay la yidhaahdo haddana waxbaan kaa rabnaa oo li- oo asigii la dhaco oo dhibaata loo geysto waa dhibaato aan loo dulqaadan karin mana aqbali karno maamulka degmooyinka saddexda degmo xeebtaan la teedo maamuladooda iyo ciidamada militarigana waxaan ka rajeynaa arrinkaas inay gacan adag ku qabtaan si adagna ay hor yimaadeen war dadka waxa dhac- dadka waxa jidka joogsaaya dadka aa u istaagaysiin waa dadka idinkeedan dhalay ama kuwa idinkeedan la dhashay oo waddada maraya oo masaafuroo dhibaataysanoo masaakiina ma ahin maanta inaad jidka inta loo istaago oo lagu dhibaateeyo ayagoo safaroo dhibaato haysato oo habeen iyo maalmo socdo haddana jidka in lagu dhibaateeyo waa arrin aad iyo aad u foolxun marka waxaan aad iyo aad uga rajaynaa saraakiisha iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinkaba inay gacan adag ku qabtaan wixii ayaga ka awood batana maamulka oo dhan ilaa statekao dhan diyaaray u yihiin haddii la yidhahdo inay shaqo adag u qabtaan
waa tahay dhegeystayaal qeybaha dambe ee waa qeybaha dambe ee barnaamijka ayayna isla soo gaarnayey haddii aynu eegno somalilan waxaa looga dhawaaqay n xisbi siyaasadeed ka barwaaqo iyadoo gudoomiyaha xisbigaasi doctor gabosa oo maantay eh, halkaasi warbaahinta kula hadlay oo munaasabad weyn oo ka- ay ka- oo ay ka qeybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan ayuu halkaasi kula hadlay doctor gabose waxaana uu ka warbixiyey aasaaska iyo sidoo kale waxyaabo badan oo ku saabsan xisbiga cusub
aad u qiimo badan oo fara badan oo meelo fog ka timid iyo siyaasiyiin qaali ah waxaa loo soo koobay salaadii baa dul taagan hadalkeena dul taagan sidaas baan aniguna hadalka iskaga koobay hadalkan wuxuukiisu dhammaantiin marti sharafta magacay doonaan iyo darajaday doonaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka muslimka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maantay waa maalin weyn dhankeega waxaan daafuraynaa urur siyaasadeedka ee, barwaaqo ilaahay waxaan ka baryaynaa magaca samadaa laga bixiyaaye inuu noqdo mid dadkan iyo dalkan gaarsiiya barwaaqo dhaba barwaaqada barwaaqada ugu weyna wax barwaaqo ka weyn ma jirto midnimadooda iyo kalgacaylkoo dhexdooda oo u badbaada barwaaqo ka weyn ma jirto diintooda iyo dhaqankooda suufan oo u badbaada barwaaqo ka weyn ma jirto ubadka soo koraya oo aabbayaal qurux badan oo ka horreeya taariikhda ku qorta ilaahay waxaan ka baryayaa inaan noqonno goob iyo dad calamku in gaara ku soo eegama ilaahay ka barya dhismaha qaranka aanu maanta ku naalano waxaa u soo maray wuxuu soo maray marxalado iyo xaalado siyaasadeed oo kala duwan mid walibana lahaa duruufihiisa gaarka ah geedi socodkaasi waxa uu ku af meeray in dalku u guuro nidaamka axsaabta badan kaasoo ay gundhig u tahay fulista ururada siyaasadeed ujeeddaduna ahayd in laga gudbo siyaasadda ku salaysan nidaam beeleedka nasiib darase ma noqon mid lagu guulaysto taasi waxa ay ina dhaxalsiisay in axsaabtii ay noqdeen kuwo u adeega qof qabiil iyo koox dalgaarada waxaana ay bulshada u horseedeen isnacayb dhexdooda kaasoo dhaawacay midnimadoodii wadajirkoodii iyo waxusbaanshahooda waxaana tusaale inooga filan waxa maanta ka socda kaas oo halis ku ah jiritaanka ummadda waxaad arkaysaan in la xoqayo kaarar naxli ka buuxo oo tegay nasiib darro tagtay oo ah dagaalla sokeeyey waxaad arkaysaan in carabka lagu celcelinayo annagoo riixiga leh waxaad arkaysaan in qabiilkii halkii la islahaa waa laga korayaa uu hoos u sii dhaadhacay maantana la doonayo in kala roob waa wakhtigayagii iyo waa goortaedii iyo annakaale iyo siire ay mareen waxaa hadda socda guddi dhexdhexaadin ee odayaal karaamo leh laakiin markaan xaqiiqda idiin sheego waxaa la dhexdhexaadiyaa bini aadam isku hayaa wax la dhexdhexaadin karo waxaa meesha yaalla waa qodobo sharci ah madaxweynuhu ma jebin karo madaxweynuhu muskama qaadan karo madaxweynuhu ma laali karo isagaa sharci qabanaya isagaa golaa impeachmenta ku galaya isagu ma qorin kuwoona ha laga doodo ayaa saxiixay kuwa maanta diidan ayaana saxiixay marka odayaasha karaamada leh waxaan rabaa inaan u sheego inaanay shacbigooda waddada isku dayin inay ka lumiyaan waayo shacbigu maanta waa soo jeedaa shacbigu maanta waxay doonayaan inay fursad labaad u helaan inay aayahooda ka taliyaan inay doortaan hoggaanka ay doonayaan khibrad weyn bay ka dhaxleen toban sano iyo toban sano iyo halka loo socdo gunteediina way soo taabteen inaad isku daydaan maanta inaad fursaddaa joojisaan waxaan u malaynayaa inaad dib weyn kala kulmi doontaan hadday mudaaharaadka waxaan hugnaa oon hugnaa haddaan saacaddan ku dhawaaqno mudaaharaad ciddan ogol ururada in la furo in magaalada hargeysa oo dhan soo dhaqaaqayso magaalada hargeysa oo dhan ay soo dhaqaaqayso waxaan ku kalsoonaa karti saa'idana aan ka dareemaynaa madaxweyne muuse bixi oo xagtimo badan ku gaareen oo dhaliilo badan oo aanu lahayn ku gaareen oo cay fara badan oo qalbiga taabanaysa ku gaareen inuu ku dheggan yahay sharciga dalka inuu sarreeyo alla waxaan hubaa muddada u hartay hadduu shuruucda ilaalin lahaa sidaan oo kale soomaaliya inay ictiraaf kaba heli lahayd baan aaminsanaa inay ictiraaf kaba ay heli la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan ayaa guddiga maanta wadaan miyay soconaysaa miyay soconaysaa intaa barinay intaa barinay arrintaa ka digin biyadiinaan ha istaag aan istaagna dhammaanteen dhammaanteen aan istaagna cid kasta ha istaagna miyaan ogolannaa miyaan ogolannaa haddaba waxaan madaxweynaha u sheegaynaa karaamad korsatay yaan lagugu dayin in karaamada laga qaado in karaamada lagaa qaado yaan lagugu saaxiibbaad samaysatay maanta waxaan ku aragnaa geesi hadday ku arkaan iyo kunoo kale maanta waxaan ku aragnaa muwaadin ka naxaya dalkiisa hadday iyo ku xiskale ku arkaan maanta waxaan ku aragnaa jabhaddii dagaalkeedii mid yar buu ahaay
waa tahay kaasina waxa uu ahaay doctor gaboosa oo ka hadlayay maantay een, xisbiga barwaaqo oo looga dhawaaqay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan markana een, haddii aynu eegno caawa waxa ay ku beegan tahay amase een, saaco yar kadib loo dabaaldegayaa munaasabadda kowda luuliya oo ku astaysan markii een, gobollada waqooyi iyo koonfur ay midoobeen iskana ayna iska dulqaadeen heeriyadii gumaysiga haddaba een, caawa fantasi iyo sidoo kale xaflado ayaa oo lagu weyneyn lagu weyneynayo munaasabadda ayaa la filayaa in ay ka dhacaan caasimadda iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka een, ah, kaalinta nisu waa kaalinta nisugaaneed ee idinku soo maqan waxa ay ka mid tahay heesaha caawa oo kale loogu talagalay waxaana ku luuqeynaya xasan deriye faarax iyo sidoo kale caasha cabdu barnaamijka ayay gun iyo gabagabo u tahay dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa ka qaabeynaya anigoo cabdinaasir cadaale ah ayaa idinla socodsiinayay sidaas nabadgelyo
Thank
habeenkii hoodadeennu waa habeenkii ay hilaacdeen awaa habeenkii hoodadeennu awaa habeenkii ay hilaacdeen kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
kale halaacow aynu heesnow kale halaacow hela qaadnoon hirwa tumane
kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
waa habeenkii labada ishelay waa habeenkii saddex ka hartay waa habeenkii labada ishelay waa habeenkii saddex ka hartay kaalay halaacow aynu heesnow kaalay halaacow halla qaadinoon herwa tumane
kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
kale halaacow aynu heesnow kale halaacow halla qaadinoon herwa tumane
awa habeenkii loohan weynaa awa habeenkii loo horseede awa habeenkii loohan weynaa awa habeenkii loo horseede kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
kale halaacow aynu heesnow kale halaacow halla qaadinoon herwa tumane
kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
waa habeenkii hawla wada jiro waa habeenkii aynu hidine waa habeenkii hawla wada jiro waa habeenkii aynu hidine kale halaacow aynu heesnow kale halaacow halla qaadinoon hirwa tumane
kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
kale halaacow aynu heesnow kale halaacow halla qaadinoon hirwa tumane
awa habeenkii hasawo goobeen awa habeenkii lagu hadaaqe awa habeenkii hasawo goobeen awa habeenkii lagu hadaaqe kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
kale halaacow aynu heesnow Oh.
kale halaacow halla qaadinoon hirwa tumane
kalay hoodaaney aynu heesno kalay hoodaaney hela qaadnoon hirwa tumane
waa habeenkii ha qabeeliyo waa habeenkii aan hurda filane waa habeenkii aan ha qabeelo waa
kalay hodane aynu heesno kalay hodane hela qaadnoon hirwad kumane
kale halacow aynu heesnow kale halacow halla qaadinoon hirwad kumane